xaaladda nolosha oo ku adag iyo dhibaatooyin ay ku qabaan isticmaalka wadooyinka muqdisho ayaa ah waxa ugu badan oo ay ka cabanayaan naafada ku nool caasimadda soomaaliya qaarkood ayaa tilmaamay inay aada uga walaacaan mararka qaarna ay halis kala kulmaan kolka ay rabaan inay gooyaan mid ka mida jidadka wadooyinka muqdisho sababo la xidhiira da'yarta kaxeeya mootada bajaajta oo aan fahansanayn baahidooda maadaama inta badan aan loo tababarin inay tixgelin siiyaan dadka jilicsan oo ay naafadu ka mid yihiin kolka ay wadooyinka marayaan sida uu ku waramayo cumar cabdi cumar oo ka mid ah dadka lixaad kala ee ku nool magaalada muqdisho dadka araggale ood aragtaan toddobiyo sideed baa hadda idin ag fadhiya kuwa aad aragtaana oo rag iyo dumarba le hadda qofkaas meella ma gaari karo gurigunbuu dhex fadhiyaa ilaahay buu irsaaqad ka sugi iyo ummadda soomaaliyeed dhibabku aad bay u badan yihiin waxaa ka mid a kuwaa biraha ku boodboodaya oo xataa birtii lagu boodaya aan lacagay ku goostaan ahayn xisaab maaragtay olihiina ka jajabeen baa ka mid a dhibabkaa badan baan qabnaa jidadka haddii la mari waad aragtay intaa oo kun oo bajaaj baa lagu soo daayo ilmaha yaryar oo badda laga celinhayo loo dhiibay haddaad mar tidhaahdo ma kaa leexanayaan kuuma sugayaan waa qasab haddayna ku jajabin inay garabka kugu dhuftaan oo adiga ulahaaguba aad ku dhacdaan meesha dhib badan baa lagu qabaa wax tixgelina male naafadu ilaahay unbaa loola cawdaa meeshan aanu iska jegma degmooyinka fogfog baan ka mid nahay ibraahim maxamuud axmed waxa uu naafo ka yahay labada lugood caqabadaha ugu badan oo la kulmana waa in gaadiidka dadweynaha ee ka dhex shaqeeya muqdisho ay xoog ku dhaafaan isaga oo raba inuu raaco dhowr jeer waxa uu halis galay isagoo mid ka mid ah jidadka muqdisho gooynayo ma isticmaalo kuraasta dadka naafada ah loogu talagalay ee dhaqaaqo taa beddelkeedana waa uu garguurtaa maadaama uusan awoodin inuu iibsado
wadooyinka markaan maraya dhib weyn aan kala kulmaa dhib weyn aan kala kulmaa dhibka jiro waxaa waaye baabuurkii aad raacaysid waa kaa ordaa adoo lacagtaa wadatay beledkaasaa unshaxa tagaa waa kaa ordaa bialka bialka waa kaa ordaa kii wax garad iimaan lahaa kuu istaagaya kii kale waa xufku kuugu gudbaa iga istaag saxaabo laamigaasaan kaa gooyo waa laga weysana adimaha ilaah ku siiyada ku faanaysiinaan ana ilaah fow oo sii kaliyaan adimihii qof dad adag oo kala camal aa iga istaajiyahay oo walaalo muslim
soomaaliya oo hadda la tacaalaysa herkii saddexaad ee covid sagaal iyo toban dadka naafada ah ma helin wacyigelin ku filan marka laga reebo fariimaha ka soo gaara shirkadaha isgaarsiinta iyo warbaahinta dalka laakiin waxay u baahan yihiin inay helaan xog badan oo ku saabsan halista xanuunka covid sagaal iyo toban uu leeyahay cabdisalaan macalin mukhtaar oo ah guddoomiyaha ururka naafada degmada dharkenley ee gobolka banaadir ayaa sheegay in xubno ururkiisa ka mid ahaa ay xanuunkan u dhinteen bulshada annaga qayb ka mid ahanan sooma wax annaga bulsho ahaan noo tabay inta noo yimid war cudurkaasaa jira ka digtoonaada qaabkaa iyo qaabkaa u dhaqma markii laga reebo fariimaha ee hurmuud iyo samtayl ay soo diraayeen iyo idaacadaha aan ka maqalna moogi wax xukuumad amase dawlad ama degmo amase magac dawlad sheegto oo inta noo yimid na wacyigeliyo arrintaas xataa arrintaasaa jirta niyir ma jiraan boqolaalaa nooga dhimatay ilaa afar ilaa ilaa sideed ilaa sagaalan ogahay oo covid ninteen uu dilay cabdicasiis barrow v o a muqdisho